بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الثانية قاعدة لبات أنهم مشركين يقولون وهي لهيان ما دعوناهم ayaga ma barinayno wa tawajahnaa ilayhim xaggoodii uma jahaysanayno ilaa lidalabi alqurbati dhowaansho raadinteedii mooyaane darteedii mooyaane iyo washafaacati shafaaco dalabkeedii raadinteedii darteedii mooyaane waa fadaliilu lqurbati dhowaantii ama dhowaashihii daliilkeeda qowluhu allah hadalkiisii waaye tacaala sareeye waaladiina kuwii ittakhaduu ka yeesheen min duunihi allah sokodiisii awliyaaa aaliho ilaahiyaalo maa nacbuduhum yaquuluuna waxay dhahayaan maa nacbudu anaga ma caabudayno hom aalihadaasi ilaa liyuqaribuunaa inay noo dhoweeyaan mooyaane ilallaahi alla xaggiisii zulfaa dhoweyn in allaha alle yaxkumu waa xukum doon waa xukumayaa baynahum dhexdoodii fii ma kii dhexdiis ayaa ku xukumaya ee u xukumaya hum ayaga fiihi maaga dhexdiisi yakhtalifuuna isku khilaafayeen in allaha alle laa yahdii ma hanuuniyo man qofa huwa asagaba kaadibun beenlow ah kafaarun kufris badan wa daliilu shafaacati shafaacada daliilkeedana qowluhu ilaahay hadalkiisii waaye tacaalaa sareeye wayacbuduuna waxay caabudayaan min duuni illaahi allaha sokodiisii maa shay ayay caabudayaan laa yaduruhum waxana u dhibaynin walaa yanfacuhum waxana u taraynin waxaan u dhibaynin waxna u anfacinin wayaquuluuna waxay odhanayaan haa-ulaa'i kuwaan shufacaaunaa shafaaca qaadayaalkayni waaye cinda allaahi allah agtiisii nooga shafaaco qaado musanif raxmat ullahi caleyh wuxuu leeyahay alqaacidatu thaaniya qaacidada labaad anahum yaquuluuna maa dacawnahum watawajahnaa ilayhim ila lialabi alqurbati washafaaca warkan oo qaacidadan ay dhahee musanifku uu dhahay oo ayaga ay dhihi jireenna waxaa laga soo qaatay adilada markastoo qaacidooyinka afartan waxaan soo dhahnay waxaa laga soo qaatay min alkitaabi wasunati wa siirati nabiy sal ly slam qaacidadii labaad way tan qaacidadan waxay ku saabsan tahay caddaynaysaa ama waxay ku saabsan tahay fii bayaani xaali lmushrikiina fii cibaadatihim wafi ladii yaqsiduunahu bicibaadatihim qaacidadan waxay ku saabsan tahay fii bayaani xaali lmushrikiina fii cibaadatihim wafi ladii yaqsiduunahu bicibaadatihim qaacidadan waxay ku saabsan tahay fii bayaani xaali lmushrikiina fii cibaadatihim wafi ladii yaqsiduunahu bicibaadatihim maxaa laga wadaa saas fii bayaani xaali lmushrikiina mushrikiinta xaalkooda caddaynteeda ay ku saabsan tahay fii cibaadatihim cibaadadoodii dhexdeed wixii ay ku sugnaayeen cibaado ahaan mushrikiinta oo u cibaadays- u cibaadaysan jireen caddaynteeda mushrikiintii cibaadadoodii xaaladeeda in la caddeeyo mushrikiintii cibaadadoodii xaaladeeda in la caddeeyo waay. iyo wa fi ladii yaqsiduunahu iyo midka ay ula qasdayaan bicibaadatin cibaadadoodii maxay ula qasdayaan sababta ayaga aalihida u caabudayaan maxay tahay caddaynteed wa fi ladii wa fi alladii kii dhexdiisii caddayntiis waay. yaqsiduuna ayaga ula qasdayaan hu ladiga bicibaadatihim waay. midka ayaga cibaadada u qasdayaan oo caabudayaan hee maxay ula qasdayaan oo u caabudayaan mushrikiintii cibaadadooda maxay ahayday in la caddeeyo iyo ilaahyaga a- aalihada ayaga caabudayaan maxay ul- u caabudayaan cibaadada ul- ul- ulu qasdayaan intaasay ku saabsan tahay ma la fahamtaas mushrikiintii cibaadadooda xaalkooda maxay muxuu ahaa in la caddeeyo iyo alla qaarkiisii markii ay caabudayaan maxay u caabudayaan qaacidadan intaasay ku saabsantahay mala fahmi haddaba ayagaa sheegay markii la dhahay nimi ahow idinka horta marka hore marka hore mushrikiinta cibaadadooda xaalkeeda in la caddeeyo ee hayri soo maaha mushrikiinta cibaadadooda xaalkeeda in la caddeeyo mushrikiin waa la leeyahay cibaadadoodana waa la leeyahay cibaadoay samaysanayaan soo maaha cibaadada markii ay samaysanayaan hee shiko maku samaynayaan cibaadadaasi gudaheeda haa markii cibaadada dhexdeeda shirka aan ku samayn lahayn lama dhihi lahaayeen mushrikiinba soo maaha haddaba cibaadada ayaga ku shariig yeelayeen cibaadadee waaye ee shirkigee waaye cibaadada shirkiga ayaga u shariig yeelayaan shirkigee u ahaa shirkun fi rububiya waa shirka ya ilolohiya de iska ilaali ayaga tawxiid rububiya waa isqirayaan waa soo marnay soo maha shirki rububiya kuma dhicin ayaga laakiin cibaadada ayay sameynayeen shirkina way sameeyeen shirkiga a- ayaga cibaadadaasi gudaheeda ku sameeyeen shirkigee waaye shirkun fi luluhiya soo maa saas waa shirkiga uluuhiyada ayay ku dhaceen idan ayaga xaalkoodii ayagoo allaha caabudayna dhahaya ayaa haddana cibaadadii dhexdeeda shirki ku dhaceen oo ku sameeyeen shirkigaasina waxaa la yidhaahdaa shirkun fi luluuhiya xaalkooda ma cad yahay mismacda ha waa cad yahay cibaadadoodii mushrikiintii cibaadadoodii xaalkeeda in la caddeeyo saas waayo ayagoo cibaado ayaan samaynayna dhahaya ayaa cibaadadii dhexdeeda shirki ku sameeyeen shirkigaasina wuxuu ahaa shirkun fi luluhiya wa fi ladii yaqsiduunahu bicibaadatihin maxaa waaye waxaa la dhahay su-aala la weydiiyey waxaa la dhahay nimiyahow idinka allah maxaa ula wadaajinaysaan wax kale markaas waxay dhaheen allaha keyrkiisii maxaad u caabudaysaan la dhahay oo ilaahay maxaad ula wadaajinaysaan markaas waxay dhaheen wadaajinta aan allaha la wadaajinayno horta ma aha eh, kuwaan anaga aabudayno alla keyrkiisii ah in wax abuuri karaan allah waxa la abuurayaan waxa la irsaagayaan haye wax la hee maamulayaan waxa la noolaynayaan waxa la dilayaan ma ahay xaggee u laabteen rububiyigii waay. wax kaas la weydiiyey ee iska dhigeen meesha ayaga saasay u yaqaanaanba laakiin kuwaan kale anaga aabudayno hee laba shay aa aabudayna dhexdiis kaasina ayaga shirkuma uma arkaan maxaa u caabudan alla sokodiisii maxaad u caabudaysaan markii la dhahay horta alla keyrkiisa aan kuwaan aan caabudayni wax ilahay keyrkiisa ma caabudayni ma dhahayaan ayaga laakiin waxay leeyihiin horta allah uma shariig yeelayno rub in waxa keligiisii abuuraayo keligiisii wax dilaayo keligiisii wax maamulaayo keligiisii wax hee arsaagayo qof aan ula shariig yeelayna ma laha ama kuwaan saalixiintan iyo dadkan aan caabudayno u yeyeeranayno hee laba shay ayaan ka rabnaa idhaan bis mid ka mid ah laba shay hee ayaan ka rabnaa oo maxay yihiin lidalabi alqurbati iyo washafaaca idan allah keyrkiisii caabuditaanka ay caabudeen maxay ula jeedaan maxay u caabudayaan laba arrimood bis mid kasto alla keyrkiisii u shariig yeelo ogow waa sababta ugu shariig yeelaayo laba arrimood midoole waay midoodii le waay labada labade labadan waay meeshan ku yaalo lidalabi alqurbati washafaaca bis lidalabi alqurbati washafaaca kuwaan alla keyrkiisi ayaga caabudayaan waxay u caabudayaan dhawaansho ayay ka raadinayaan ilaahay haggiisii u dhawaynayaan ilaahay noo dhawaynayaanay leeyihiin waa cillo cillada labaadna ilaahayaa shafaaco noo weydiinayaa ilaahay agtiisa nooga shafaaco qaadayaa saas ayaan u caabudaynaa ugu yeerinaynaa dan kale kama lihin in ayaga allahda wax la abuureen darteedan uma caabudayno in allah wax la irsaagayaan darteedan uma caabud uma la caabudayno in allah wax la maamulayaan darteedan lama caabudayno laakiin waxaan rabnaa keli ah hee inay noo noqdaan waasita baynana wa bayna allah inay noo noqdaan hee waasita bayna allah baynana wa bayna allah alna anaga iyo allaha in noo dhexeeyaan ayaan rabnaa oo idinka ilaahay maa maa bariysaan ayaga maxaa u daba joogdana id umarta u maraysaana la dhahay idinka naftirkiini ilaahayiini maa caabudaan toos kuwaan dadkan maxay u maraysaan waxay leeyihin dadkan dad fafiican waay saalixiin waay owliyo waay dad wanaagsan waay ilaahay agtiisii sharafay ku leeyihiin qiimay leeyihiin ducadooda ilaahay waa aqbalayaa ayagaa u marsinayna ama anaga hee dembiiliyaalaan nahaya dembe ayaan galnay nafteeni kuma kalsoonin kalsoono buuxdo kuma qabno qof dembi galay allah wejigiisii hortiisii si u istaago u barinaya waa ka xishoonaynaa ayaga u marayna si nooga raadiyaan bay leeyihin ma fahamtay shubaha waayo mooyaane se kale ma aha saasaan u caabudaynaa saasna saah ma aha qofka qof kastoo rabbigiisi inuu asaga markii caabudayo toos u weydiisto ayaa la amray mooyaane ilaahay u khalaso ducadiisi qof kale inuu umarana lama looma ogolo cibaado hadday tahay idan meeshay mareen saas ayaa sidaa daraaddeed waxay dhihi jireen markay xaj xajka aadaan oo xajiyaan mushrikiintii arbeed way xajiyi jireen soo ma way soomayeen way dukanayeen way xajinayeen xajka ay aadi jireen xajki markii ay oo la tago talbiyadii la qaadaayo ayagana way qaadi jireen markaas waxay dhihi jireen labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka ilaa shariikan huwa laka malaktahu wamaa malaka saasaa dhihi jireen labayka allaahuma labayk labayka laa shariika laka ilaa shariikan huwa laka malaktahu wamaa malaka saasay dhihi jireen labayk allaahuma labayk alla waan ku ajiibnay ijaabatan bacda ijaaba la yidhahdaa labayka waan ku ajiibnay laa shariika laka ilaa inta laga soo gaaro hee macaan waayo sax ilaa shariikan huwa laka malaktahu wamaa malaka ilaa shariikan hal shariig mooyaane allow huwa asagaba laka adiga kuu sugnaaday malaktahu adiga leedahay wamaa malaka asaga wax ma milkiyo kaas mooyaane shariig kale malhid kaas laakiin waxaan usoo reebanay hee adigaa kuu soo maraynaa markii aan kuu baahan nahay saasay dheheen ilaahay waxay u qiyaasteen boqoradii iyo makhluuqii labayk allahuma labayka labayka laa shariika ilaa shariikan huwa laka malaktahu wamaa malaka ay dhihi jireen maxay usdhahaan saas waxay rabaan in ilaahaye ugu dhawaadaan kaan soo reebayaan ilahay in ugu dhawaadaan raba talbiyada saxgan maal rabay labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayka ina alxamda wanicmata laka walmulka laa shariika laka waa la rabay ayaga marka intaa kasoo reebeen ilaa shariikana dhehen laa shariika laka ilaa shariikan huwa laka malagta huwa ma malag idan marka maxay u caabudayaan alla keyrkiisii kuwan waa la ogaaday soo maha cibaadada maxay ula gasdayaan ilaa aalihidoodii laba shay maxay yihiin lidalabi alqurbati iyo washafaaca saas ula soo mara shirkiga ay ku dhaceen shirkun fi luluhiya way ma aha shirkun fi rububiya oo shariga samaysan markii la dhaho ma waxay leeyihiin maya kuwaan wax ma taraan naftoodii wax uma taraan dhibna iskama difaacaan dheebna hee kama keensan karaan laakiin waxaan ka rabnaa keliya anaga ilahay noo dhaweynayaan dhexdhexaadaan ka rabnaa danteena iyo waxay aan leenahay ilaahay hee in noogu gudbiyana rabnaa bes mushrik qubuur iyo hadda jooga naftirkiis markii as weydiiso ilahay keyrkiis caabudayo owliyada barinaayo wuxuu ku dhahaa war aniga ma caabudaayo laakiin e ilahay ugu dhawaana shafaaca ilahay ii weydiinayaan shafaaca ilahay ii weydiinayaan kuleeyahay isagan bes kii way hore wadadoodii waay alqaacidatu qaacidada athaaniyatu labaad waxa waaye annahum damiirkan xaggee loo celinayaa mushrikiinta waaye mafhuumka laga qaatay annahum an mushrikiinti annahum ana almushrikiina way macna annahum mushrikiintu yaquuluuna waxay dhahayaan maa dacawnaa ma barinayno hom aalihida homtana aalihida waa ilaahiyaalka waay maa dacawnaa ma u yeerinayno oo ma barinayno hom aalihida wa tawajahnaa uma jahaysanayno ma qaabilayno xaggoodii ma aadayno saasaa laga wadaa wa tawajahnaa wamaa tawajahnaa waay aggaa ku cadaafan tahay wa tawajahnaa uma jahaysanayno ilayhim aalihida xaggooda haye ilaa lialabi alqurbati dhawaansho raadiinteedii darteedii mooyaane dhawaansho inaan ka raadino bes ayaa uga jihaysanaynaa oo uga yeeranaynaa waay bes ah wax kale ma aha iyo washafaacati shafaaca raadinteedii darteeda mooyaane oo shafaaca in ilaahay agtiisa nooga shafaaco qaadaan darteeda ayaan u raadinaynaa ugu yeeranaynaa oo ugu jihaysanaynaa waa haddaba daliilkeeda waa kana marka mid kasta labadan ayaga ilaahay ugu shariig yeeleen daliilkooda mid kasta waa tan fa daliilu lqurbati marka in dhawaanshaha alla keyrkiisii u caabudeen daliilkeedii waay fadaliilu lqurbati dhawaanshahay dhawaanshihii daliilkeeda qowluhu ilaahay hadalkiisii waaye tacaalaa sareeye waaladiina kuwii ittakhaduu yeesheen waladiina oo mubtada khabarkeeda waa lasu khilaafsan yahay aayaddan dhexdeeda mufasiriinta qaar waxay leeyihiin ina allaha yaxkumu baynahum jumladaas ayaa khabarkeedii ah waladiina maa nacbuduhum wliyaa dhexdoodana markaas waxaa loo soo gadarayaa qaa'iliina waxa la dhahayo waa icraab hal icraab icraabta labaad waladiina waa mubtada mar walba wliyaaa imaa nacbuduhum dhexdooda ayaa jumlo la soo gadaraya waxaa la dhahayaa yaquuluuna jumladaas ayaa khabarkii waladiina ah labadaba way banaan tahay kan dambe ayaa ku dhib yar haddana markii aan fasirayna ku fasirnay soo maha yaquuluuna soo gadarnay yaquuluuna markii owliyaa iyo na- maa nacbuduhum dhexdooda in lasoo gadaro warku waa iska cad yahay waana fudus yahay jumlada meesha lasoo gadara yaquuluuna ficilkii faacilka ah fi maxali rafi mubtada khabarkiisii noqonaya khabar mubtada la dhahaya warkan waa cad yahay markaas laakiin haddii qaa'iliina meesha lasoo geliyo hee waa la xaalayna qaa'iliinada ina allaha yaxkumu baynahuma khabarkiigu noqonayaa labada waa ku fasiraynaa kii kuu fudus qaado fiiri kii hore waa fasirnay markii hore kan dambena fiiri see la dhaha waladiina kuwii oo ittakhaduu samaysteen min duunihi alla sokiniisii wliyaaa ay aalihatan waay awliyada la sheegaayo waa aaliha wliyaaa ay aalihatan alaga wada waladiina kuwii ittakhaduu samaysanayaan ama samaysteen min duunihi alla sokodiisii wliyaaa aaliho yaquuluuna hal ay dhahayaan ma nacbudu ma caabudayno anaga hum owlidaas iyo aalihadaasi ilaa liyuqaribuuna si noogu dhoweeyaan mooyaane ilallaahi alla xaggiisii zulfa dhoweyn hee kuwii saas samaystay ina allaha yaxkumu baynahum waay khabarkii jumladii sooma sidaas sidii hore ay kuu furu saas iska dhimar waladiina kuwii ittakhaduu ka samaystaan min duunihi alla sokodiisii awliyaaa awliyo hee yaquuluuna waxay dhahayaan ama yaquuluuna way dhahayaan khabarkii wa maxay dhahayaan maa nacbudu ma caabudayno anaga hom aalihida ma caabudayno ilaa liyuqaribuu inay dhaweeyaan darteedii mooyaane na anaga ilallah ilaahay xaggiisii noo dhaweeyaan ayaga gaar ahaan keligooda uma caabudno laakiin waxaan ka rabnaa ilah haggiis ina noo dhaweeyaan zulfa dhaweyn way zulfa dhaweyn in allaha alle yaxkumu waa xukumaya baynahum dhaxdoodii yaa way baynahum bayna almushrikiina walmuwaxidiin way baynahum bayna almuwaxidiina walmushrikiin mushrikiin muwaxidiintii waxay leeyihiin war ilaahay keligiisa hala caabudo waxaad sheegaysaan qalad waaye waa shirki muwaxidiintan waxay leeyihiin maya aniga wax kale uma caawudayno ilaa lialab shafaacati ilaa lialab alqurbati washafaacati mooyaane waa laisku haystaa soo maha dood waayo aakhara markii la gaaro ilahi xukuma marka waa kan ina allaha alla yaxkumu waa xukumayaa baynahum muwaxidiintii mushrikiintii dhexdooda fii ma kii dhexdiisa uu xukuma hum ayagaba fiihi maaga dhexdiisa yakhtalifuuna isu khilaafeen mushrikiinta iyo muwaxidiinta isu khilaafeen waay muxuu muxuu ku xukumaya ilaahay maka subxaanahu watacaala muwaxidiintana janno ayuu u xukumayaa mushrikiintana naara uxukuma wabilahi tawfiiq waay mushrikee xujo ma hayst sooma isoo baatil ina allaha allana ina allaha allahna ilaahayna laa yahdii ma hanuuninaayo hanuun muwaafajinayo waay man qof oo huwa asaga kaadibun beenlow ah oo ilaahay u shariig yeelayo qofkii alla u shariig yeela been uu sheegaya soo maa ilaaha kale ayaa jira ayuu leeyahay beentiis waay ilaaha allaha aan ahayn ayaa jira run miya masbeena waxaas been waayo ma jiriba xaq lagu caabudayo mid beenlo ah ilaahay ma hanuuniyo marka kafaarun kufris badan oo kaafir ah wax badan ee ilaahay keyrkiisi caabuday oo alla khilaafay warkiisu wa daliilu shafaacati shafaacadii daliilkeedana oo in ayaga shafaaco ka raadinayaan alla keyrkiisii shafaacada ilaahaya iskale asaga bixinaya asaga laga raadinaya qof kale maya shuruud ay leedahay waa noo imaan doontaa qofkii shafaacad laga raadinayo wa daliilu shafaacati shafaacadii daliilkeedana in shafaacada alla keyrkiisii ka raadinayna u shariig yeelan ayaa daliilkeeda waay oo saas dhihi jireen ilaa lidalab shafaacati inay dhihi jireen lidalab lqurbati daliilkeeda waa soo maray soo maa لضرب الشفاعة وكان والدليل الشفاعة الشفاعة الدليل كيدنا إن آله دودي الشفاعة ويديسنا ين دليل كيدنا قول إلى هذا الكيسي ويتعالى سرية ويعبدون وحي عابديان يا وي مشركين تي وي ويعبدون وحي عابديان من دون الله الله سكوديسي أم الله غير كيسي ما أي عابديان صنم أم الشيء laa yaduru aan dhibaynin maagaasi hum ayaga waay dhib aan u geysan karin walaa yanfacu aan u anfacaynin hum ayaga waay ladigii waay labadaba faacilka ladi maaga loo celina yaduru huwa ma yanfacu huwa ma humna ayaga waay kuwaas ayaa caabudayaan qof waxaan aan u dhibi karin waxaan aan u anfaci karin ayay caabudayaan yaa dhahay saas allah tabaaraka wataala war maxaa idan ku dhacay wax saasay maxaa u awoodana la dhahay marka qof haddii aad u baahatid wax kuugu tari karin dhibna aan kugu samayn karin sanama iskaa meesha iska taagan qabri ku jiro oo qof ama war hore dhintay ah waxaan hadda maanta si kuu qaban karo aan siin jirin war maxaa u daba joogtaan markii la dhahay waxay leeyihin wax kale kama rabno he shafaaca layka rabnaa mogtahay adiga bay ku leeyihin waaka yaquluuna marka waxay dhahayaan yaquluuna waxay odhanayaan haaulaai kuwan aan daba joogno u yeehanayno shufacaauna waaya kuwa noo shafaaco qaadaayo waay oo noo orge qaadaayo noo orgeynaya waay cinda allah ilahay agtiisa ilahay agtiisa shafaaco nooga raadinayan hadhow mogtahay adi saasa u jabjoognaa waa noo shafaaco qaadayaan dadka fiicanay ahaayeen ilahay waa u dhow yihiin hadda banaankaan isku jirin wax nooga qabanayaan laakin hadhow ayaa he ilahay agtiisa wax nooga shafaaco qaadayaan ay markii labadii e ayaga ugu jihaysanayaan way sheegeen soo maa ilaa ladalab lqurbati daliilkeedana waa kana washafaacatina daliilkeedana waa kana wshafaacatu shafaacataani allah subxana wa taala aclam